xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ay deegaan doorashadoodu tahay gobolada sool sanaag iyo awdal ee waqooyiga soomaaliya ayaa waxay warmurtiyeed ka soo saareen kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho xildhibaanadu waxay sheegeen in kulankooda ay uga wada hadleen xaaladda guud ee goboladaas gaar ahaan dhinacyada siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha waxayna muujiyeen inay kasoo horjeedaan gooni-sutaagga somalilan iyagoo xukuumadda somalilan ku cambaareeyey caburin ay sheegeen inay ku hayso xorriyadda hadalka xildhibaan cilmi maxamed nuur ayaa warbaahinta u akhriyey saddex qodob oo ku xusan war-saxaafadeedka xildhibaanadaas annaga oo ah xildhibaano ka mida labada gole ee baarlamaanka oo ka soo jeeda gobolada sool sanaag iyo awdal waxaa noo qabsoomay kulan hordhaca kaasoo aanu kaga wada hadlaynay xaaladda ka jirta gobolada dhinacyada siyaasadda amniga iyo maqaalaha iyo deeqaha intaba waxaa kulankan hordhaca ah laysla qaatay arrimaha inaannu isugu nimaadno shir ballaadhan oo aan kaga wada arrinsanayno xaaladda siyaasadeed tan amni ee ka soo cusboonaatay gobolada waqooyi somalilan labo maadaama aannu u taagannahay midnimada qaranka wadajirka ummadda soomaaliyeed iyo doorkay nagaga aadan wadahadallada iyo saamaynta ay yeelan karaan waxaa laysla arkay inay lagama maarmaan tahay in ahmiyad weyn la siiyo matalaadda deegaanada ay xildhibaanadan labada gole matalaan iyo mudnaanta ka turjumidda dareenka shacabka ee gobolladaas iyo ummadda soomaaliyeed ee somalilan saddex waxaannu soo dhowaynaynaa dareenka cadaaladeed ee ku dhisan cadaaladda iyo midnimada ama ka turjumaya cadaalad iyo midnimo oo ay dadku ku doonayaan midnimo ku raadinayaan ee ay muujiyeen dhallinyarada isimada iyo hormoodka bulshaduba taas oo ay ku cabireen qoraallo aad ka aragteen shaashooyinka telefishinada iyo baraha bulshada dhammaantood oo ayaamihii u dambeeyey o dhan ka socday gobolladaasi iyo kacdoonnada dibadbaxyada ah ee ay dadku ay markaasi ku cabirayeen diidmada ay ku diidayaan goonigoosadnimada iyo cadaalad darrada waxaan cambaaraynaynaa xoog kasta oo lagu caburiyo xorriyadda hadalka iyo ra'yiga iyo madax bannaanida fikirka siyaasadeed oo ay runtii dhaqan u noqotay muxuu ahaye maamulka ee gobolladaas tan iyo asaaskii maamulada puntland iyo somalilan waxay ku hardamayeen gacankuhaynta gobolada sool iyo sanaag in lagu dul dagaalamo mooye wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee dalka dadka ku nool gobolada sool iyo sanaag ayaan helin wax daryeel dowladeed ah